أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulsa keediinaysa kuwada ugu doorka roon waxaa kamid ah dowladda shiicada iiraan ayaa sheegtay inay dhulka soo dhigtay diyaarado dagaal islamarkaana ay gacanta ku dhigtay duuliye sahyuuni ah kataab al ikhbaari ayaa bahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga madaxa maamul goboleedka shaadala dirirka ee puntland ayaa mar kale eedeemo culus u jeediyey kooxda ridada soomaaliya maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlad dacwi ah kaga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ee labada jubba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibiyadda mareykanka ayaa lagu toogtay gudaha dalka mareykanka ciidamada xisbada wilaasaamiga ee bokol ayaa goob fagaaraa ku guub waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada rabdhuure bulshada ku kala dhaqan deegaanada show iyo ceelshiil ee wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo galguduud ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimka lagu soo bandhigay dagaalkii aadan yabaan waa subaxnimo axada taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri walaalahayaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dowladda shiicada iiraan ayaa sheegtay inay dhulka soo dhigtay diyaarado dagaal islamarkaana ay gacanta ku dhigtay duuliye sahyuuni ah faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkii nuur cali warsame abuushiiba ciidanka cirka dowladda shiicada iiraan ayaa ku dhawaaqay inay dhulka soo dhigeen diyaarado casri ah oo maraykanku uu ku qalibiyey maamulka sahaynada yuhuudda war rasmi ah oo ka soo baxay xukuumadda dahraan ayaa lagu xaqiijiyey in ciidanka cirka ay dhulka soo dhigeen laba diyaaradood oo noocoodu yahay f soddon iyo shan xilli ay duqeymo culus ay ka geysanayeen magaalooyin ku yaala bartamaha iyo koonfurta waddankaasi wakaaladda wararka faris ee ku hadasha afka xukuumadda iiraan ayaa sheegtay in mid ka mid ah duuliyayaasha diyaaradda gacanta lagu soo dhigay kadib markii uu ku booday baarashuud saraakiisha maamulka gobolka tabriis ee waddanka iiraan ayaa iyaguna sheegay inay dhulka soo dhigeen tobaneeyo diyaaradood daroon ah oo sahyuuniyaddu ay ku soo weerartay waddankaasi dowladda shiicada iiraan waxay ku faantay in saacado kooban gudahood ay dhulka soo dhigtay in ka badan saddex diyaaradood oo ah kuwa ugu casrisan ee uu soo saaro maraykanka balse ay adeegsanayeen ciidamada cirka yuhuudda sahyuuniyadda dhinaca kale yuhuudda ayaa ku dhawaaqday inay qaaday silsilado weeraro ah oo ka dhan ah nidaamka iiraan islamarkaana ay burbursay garoomo diyaaradeed iyo qalabyada difaaca cirka oo ay adeegsanayeen ciidamada kacaanka dowladda iiraan dagaalka dhanka hawada ah ee u dhexeeya labada dhinac ayaa cirka isku sii shareeraya waxaana xusid mudan in dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha ee yuhuudda iyo iiraan ay hakad ku jiraan sababo la xiriira xaaladda dagaal oo ay ku jiraan dhulalka ay maamulaan xiisadaha ka aloosan mandiqada loo bixiyey beriga dhexe ayaa meel sare gaartay wakaaladda wararka taas ee laga leeyahay dalka ruushka ayaa sheegtay in trump uu xiriir la soo sameeyey putin islamarkaana ay muddo konton daqiiqo ah khadka teleefonka ku wada hadlayeen madaxweynaha dowladda salibiyadda maraykanka ayaa xusulduub ugu jira sidii uu dowladaha xulufada la ah iiraan ugu qancin lahaa inay qalqaaliyaan heshiis xabad joojin ah oo la dhex dhigo dhinacyada ishaya jimcihii lasoo dhaafay ayaa yuhuuddu weeraro si aada loo soo qorsheeyey ku qaaday iiraan waxayna duqeymo ku dishay taliyayaashii ugu sarreeyey ciidamada waddankaasi kadibna xukuumadda dahraan ayaa qaaday weerar loo adeegsanayo sawaariikh iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasoo khasaare xooggan u geystay yuhuudda sahyuuniyadda dhanka kale habeennimadii xalay mar kale dowladda shiicada iiraan waxay gantaale ku garaacday dhulka xoogga lagu dejiyay sahyuuniyadda yuhuudda tiifiga yuhuudda ayaa xaqiijiyay in duqeymihii xalay ay geysteen khasaare xooggan isagoona tibaaxay in ugu yaraan afar ruux ay ku dhimatay kuna dhaawacmeen laba boqol iyo afar ruux waxaana sidoo kale warbixinta intaasi ay raacisay in burburka hoostiisa weli ay ku jiraan dad fara badan sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee sahyuuniyadda yuhuudda ayaa dhankiisa sheegay in ay wajahayaan imtixaan dheer oo xanuun badan kataa'ib al ikhbaariya ayaa bahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen abuu xasaan
filimkan oo soconaya in ka badan soddon iyo saddex daqiiqo waxaa lagu soo bandhigayaa sida looga iiday wilaayaadka islaamiga waxaana filimkan uu ku hormarayaa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan iyadoona la arkaya damaashaadka ciiddah oo ay sameynayaan boqolaal muslimiinna kuwaasoo soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo ay qayb ka ahaayeen kaalafootada iyo ciyaarta xarigga iyo kuwo kaloo xiise badan qaybta labaad ee filimka waa degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaa la arkayaa carruurta agoonta oo ku dabaalanaya baraag biyo ah oo wilaayada ay samaysay iyo carruurta oo qaarkood wata gaadiid yaryar oo loogu talagalay kuwaas oo ku dhex damaashaadaya gudaha musallaha xuraasuddiin ee degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool waxay sidoo kale carruurtan ku ciyaarayaan wiifowga carruurta loogu talagalay inay ku ciyaaraan xiliyada ciidda qaybta saddexaad ee filimkan lagu soo bandhigaya waa degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaana la arkayaa farda lagu tartamayo kuwaas oo marba dhinac u maraya fagaaraha degmada ceelbuur waxaan joognaa barxadda weyneed ee ceelbuur fantastii koobaadaa ka dhacaya insha allahu tacaala kuwo kalena way ku xigaan fantastaha koobaad waxaa lagu daah furay fardaa lagu daah furay fardaha laba iyo toban faras ayaa lagu daah furay tartankooda runtii aad ayaa dadweynuhu ugu faraxsan yihiin magaalada wax ku haray lama arko dadka waad aragtaa meelaha intay marayaan dadku gaadiidka iyo sida dadku ugu faraxsan yihiin waa dad ugu cusub yihiin way jiraan haddaba waxaa waaye fardahan waxaa la yidhahdaa magacyo badanay leeyihiin farduhu marka xamaraa ku jira farda la yidhahdo xamaraa ku jira oo laba haba ah bood faras la yidhahdo nooc bood la yidhaaha ku jira oo dadka fardooda waa waaye aqoontaa la rabaa moogta magacyadooda boodaa ku jira waxaa ku jira caynab waxaa ku jira bulaale waxaa ku jira ninka ilaa baroor magacyadaas oo dhan waa magacyada fardaha noocyada ay kaliyiin hadda fardahan laba iyo toban faras waaye intaasoo magac ayay kulansanayaan baroor waa ku jira caynab waa ku jiriyaa ninka la yidhahdo bulaale waa ku jiriyaa xamaraa ku jira ninka la yidhahdo noocyadaas oo dhan way jiraan marka waxaa sidoo kale filimkan lagu soo bandhigayaa degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gedo waxaana la arkayaa boqolaal muslimiin ah oo isugu soo baxay fagaaraha degmadaas kuwaasoo halkaas ku tukanaya labada ragco ee salaada ciidul adxal mubaarak mid ka mid a waxgaradka degmada ceelcadde ayaa isagana filimka kasoo muuqanayo isagoona ka warbixiyay sida loo ciiday dhanka kalena u duceeyay walaalaheena reer falastiin awal ilaahay baa mahad leh alla isugu kaala keenay fagaaraha runtii saakii waa arrin farxad mudan ciidihii horena way ka bedelan tahay waa ciid macnaha munaasabadeeda aad iyo aad loo qurxiyo weeyo looga soo qaybgalay weeyo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ciiddan ciiddeeda kale inuu ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo dalka oo nabad ah oo walaacyada gacanteeda ilaahay soo islaamiga ah yaan ilaahay ka rajaynaynaa intaa kadib waxaan halkaan leeyahay walaalaha reer falastiin ee yuhuudda ee gumaadaysa yaan waxaan kudhahay saaki yaan waxaan halkaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay saamiyoonadaas ilaahay u ka dulqaado ilaahay inuu gaaladaas ka dulqaado ilaahay inuu yuhuud iyo maraykan iyo ingiriis waxaan kudhahay turki wixii ku lug lahaa reer falastiin gumaadkooda inuu ilaahay saaki ka qaado
goobaha kale ee lagu arkaya filimka waxaa ka mid ah degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug waxaana filimka kasoo muuqanaya qaar ka mid a waxgaradka degmadaas oo la hadlaya bulshada muslimiinta ee ku tukatay labada ragco ee salaada fagaaraha degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug
waxaan u mahad celinaa ilaahi subxaanahu wa tacaala naga dhiga dad muslimiin ah nagu sugay makaankan aan ku tukanna ciidul adxa allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan si nabadgelyo ah oo caafimaad leh oo kalsooni leh oo amni leh ilaaha nagu soo waafajiyaa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan ugu hambalyaynaynaa muslimiinta meelkastay joogaan maanta maalinteennii waaye maalin weyn waaye maalintii muslimiinta waaye maalin aad u culus weeye cinda alislaam markan waa deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose boqolaal muslimiin ah ayaa salaada labada ragco ee ciidul adxal mubaarak ku tukaday fagaaraha deegaankaas waxaana sidoo kale fagaaraha lagu arkayaa ciyaaro kala duwan oo ay sameynayaan carruurta agoonta oo farxad weyn ay ka muuqatay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa lagu arkayaa filimka waxaana fagaaraha degmadaasi lagu soo bandhigayaa tartanno kala duwan oo xiise badan oo ay ka mid yihiin tartanka mootada iyo kuwo kaloo xiise badan inta filimka uu soconaya waxaa sidoo kale goobaha lasoo bandhigaya ka mid a degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe oo dhowaan laga xoreeyay maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddada dheer ku sugnaa waxaana la arkayaa boqolaal muslimiin ah oo si amni ah ugu tukanaya fagaaro ku yaala degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha dhexe qeybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaana la arkayaa bilicda magaalada iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo dhex maraya bartamaha magaalada gaar ahaan agaarka aargada qaar ka mid a bulshada buulafullaay ayaa iyagana filimka kasoo muuqanayo dee ciiday wadamo badanoo soo mari sacuudiga saarigeedi suuriya soo mari turkiya soo mari ciid oo hid agaa agtiisa iga martay ma aragna wadamo islaami badanoo soo mari laakiin ciida maalinta buulufulaay oo sanagmareeyeysa oo kale umraakana hormasana marno waxaa joognaa degmada bulbulaa ee wilaayada tahay islaami ciidaan si fiican loo ciidiyey maasha allah ciid caawo bannaanbax fiican la dhigay maasha allah ilaahay mujaahidiinta madaxooda kara ka dhigo ilaahay gaalada jibiyo ilaahay yuhuuda ha jibiyo
ugu dambeyn waxaa filimka lagu soo bandhigayaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo sida looga ciiday kumanaan dadweyne muslimiin ah ayaana lagu arkayaa fagaaraha weyn ee macalin aadan xaashi ceerow sheekh cusmaan dacwo oo ka mid a culummadah ayaa isagana halkaasi kula hadlay kumanaankii muslimiinta ahaa ee ku tukada labada ragca ee salaada ciidul adxa almubaarak تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الحمد لله رب العالمين بقعدا بركيسان مسلحة وما أنت دتك مسلمين تها كلب كل غناء السقوي مادين وهذا لك تان خلقك تشوقة الحمد لله رب العالمين صلاة وحلقوا لما يغلص ساعة أفرت دقيقة قرون كينا وابوحاء muuqaalka filimkan ayaa ah mid aad u qurux badan oo farxad gelinaya ummadda muslimiinta dal iyo dibadba meel walba oo ay joogaan waxaana filimkan laga soo saaray sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga jazaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan madaxa maamul goboleedka shaadala dirika ee puntland ayaa mar kale eedeymo culus u jeediyey kooxda ridada soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxamed murtad saaciid deni oo ah madaxa maamulka ashadala dirirka puntland ayaa isagoo ka hadlayay magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi eedeyn u jeediyey kooxda ridada soomaaliya saaciid cabdulaahi deni ayaa tilmaamay in sababta maamulkiisu isaga diiday inuu qaato mashaariicda dhanka kooxda ridada loo soo marsiiyo ay tahay musuq aad u baahsan oo ka dhex jira xukuumadda ridada wuxuu xusay in mashaariicdaasi ay yihiin kuwa la siyaasadaynayo qaarna ay dhaqaale ka raadanayso kooxda ridada wuxuuna si gaar ah carabka ugu dhuftay in lacagaha loogu talagalay mashaariicda lagu kala qaato muqdisho iyo nairobi waxyaabaha aan ka digayno mashaariicda waxa weeye mashaariicda la siyaasadaynayo oo ulujeeddada laga leeyahay in dhaqaale laga dhex doono kuwii dhaqaalaha laga doonay oo la siyaasadeeyey oo dadka gaarka ah loogu naasnuujiyey wejigoodu waad aragtaan wax ka qabsoomay ma leh marmar baan waxaa maqnaa dawladdu mashaariicdii bay diiday wax kastoo xun oo magaceenna xumaynaya waa diidaynaa hadalkaa waa inuu caddaadaa marka kuwa mararka qaarkood raba inay mashaariic la musuq maasuqay oo qaybna xamar lagu reebtay qaybna nairobi lagu reebtay qaybna iyagu sii reebanayaan hadhowna magacxumadu dalka raacayso mashruucyada noocaasa weligeen aqbali mayno ciddii hadlaysa iyadu waa iska hadasho lufluf yaroo la qaato oo haddana intii la tago guryo looga dhisto dibadaha hadalkaa saciid deni madaxa maamulka ashadala dirirka puntland ayaa kusoo aadaya xilli musuq maasuqa ka dhex jira hay-adaha ridada uu xarkagoosad noqday madaxda ridadana ay ku horeeyaan kuwaas oo jaabka ku shubta lacagaha ay ku xaraashaan dhulalka danta guud jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlo dacwi ah kaga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ee labada jubba haddaba goobta munaasabadda ay ka dhacday waxaa ku sugnaa oo inoo soo koobaya walaalkeena maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka waxaan ku sugannahay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa halkan uga dhawaaqay xamlo dacawi ah oo ballaaran taasi oo ka dhaqangali doonta wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo jubbada hoose xafladda lagu shaacinayay xamla dacwadeedkan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo marti sharaf kale xamladu waxay si gaar ah uga dhaqangali doontaa dhulka baadiyaha ah ee ay degaan beelaha absame waxaana halkan ku sugan odayaasha waxgaradka iyo salaadiinta beelahaasi kuwaas oo iyagana xamla dacwadeedkan qayb ka ah waxaa dhinacayga taagan salaadiinta beelahaasi aan ku hormaro ugaaska beesha cawliyahan ugaas axmed cumar qorane ugaas soo dhowow halkan kulamo ayaa ka dhacay arrimaha dacwada ayaa laga hadlay ugu dambeyntiina maktabka dacwada xamlo ayuu ku dhawaaqay oo guud ahaan deegaanada ay beeshu degto ay ka dhaqangali doonto kulankaasi iyo natiijada ka soo baxday soo dhowow xamladaas ayada waxayna ku wajahan tahay beesha absame waxaana daadihinaysa oo garab taagan xarakatulmujaahidiin qeesmiga dacwada xarakatulmujaahidiin waxaanu leenahay waan u mahad celinaynaa mar haddii ummaddu maantay waxa anfaco waa diin iyo towxiid qofku hadduusan diin lahayna waxba ma anfaco birtaba haddaan la soofaynin waxba ma anfacdo ummaddu dhaqankeeda iyo nidaamkeeda iyo jiritaankeeda iyo ismaqalkeeda iyo dadnimadeeda waxay ku xiran tahay towxiid waxa laga dhisahayana maanta waa towxiidka nimaan towxiid lahaynna muslin ma ahan xamladu waxaa loo qabtay cidda ayada e waana soo dhoweynay waxaana nahay odayaashii dhaqamka beelaha absame inta ay ka koobnaayeen xamladuna waxay ku wajahan tahay inta beelaha ay degan yihiin beelahaas ayaga meel walbay joogaan xarakadu waxay usoo doortay ummaddu maanta dadkan duurka ku jiro iyo midka magaalo jooga in towxiidka laga dhiso annagana waa garab taagannahay ilaahina waxaan leenahay ha inoo xifdiyo madaxdeenna iyo umaradeennaba allah ha inoo xifdiyo waa hor soconnaa lis iyo loog hiil iyo hole waa la garab taagannahay maxaa yeelay waa waxa aan ku dhisannahay ummaddu waxay maanta ku dhisan tahay maanta ma bilaaban nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo nool buu arrinkan kudayash wanaagsan iyo sunnadii nebi maxamed baanu haynaa ummadduna dacwaan ugu yeerinaa biidni illaahi alkariim ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay inoo fududeeyo noona dardargeliyo ummadda kaletana kudayasho wanaagsan ay noo samayso maanta muslimiintuna waxaa maanta aan ku hormarnay dhiiggeenna aan u horeyno maanta maxaan gaala kaga adkaana waa towxiidka iyo maxaan ku dhihi karaa xukunka aan qaadanay ninkaan towxiid lahayn xugun ma qaato insha allahu waxaan ku rajaweynahay inay noo suurta gasho dadkaanana dacwo aan ka gudanno xarakadii oo nala garab taagan oo na daadihinayso afar afar iyo labaatan sac kolna hor naga maray kolna gadaal naga istaagan oo naf iyo maal iyo magac iyo magsab iyo maxay towxiid ba nagu bixinayso ayaduna waa u mahad celinaynaa ilaahayna waxaan leenahay ha noo raajiyo insha allahuna meesha aan hadafka aan saaranahayna waa towxiid iyo gaalasaan kaga adkaan lahayn insha allahuna kaasaa noo hergeli caruurteenna iyo gabdhaheenna iyo hooyooyinkeenna iyo aabbayaasheen iyo annagii oo maanta hogaan ana wax noo kala harsan ma jiro waa isku duubannahay waa mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa ugaaska beesha cawliyahan ugaas axmed markan waxaan siinayaa ugaaska beesha bartire ugaas aadan maxamed oo ku magac dheer ugaas buuti ugaas soo dhowow ugu horeyn maxaa halkan ka dhacay annagan haddii waan soo dhoweynay oo qoladii culammadaa noo imaaday waxaa ka imaaday maktabka dhexa culamo ka socoto iyo dad ducaad aha noo imaaday waan soo dhowaneynay haddana ducaadii inaan xambaarno oo goobihii loogu talagalay aan geyno jubbada hoose iyo jubbada dhexe inta ree absama ay degan yihiin oo dhan dhammaan aan gaarsiino aniga waxaan ka socdaa beesha jidwaa qabsamo gaar ahaan beesha bartire in aan deegaankaas ree jidwaaq ay degan yihiin aan ducaadaas gaarsiino oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe intaba intaasaan u socnay socodka annaga u ahaa dadkii imaaday oo culammada ahaa oo maktabka dhexe ka socday waan soo dhoweynay siday tahay inaan ula shaqayno ilaahay idimkii goobihii loogu talagalay in aan gaarsino dadka reemiiga ah dadkaasaa dacwo u baahan dadkao dhan waa u baahan yihiin nin diin ka dhergi ma laha laakiin khaasatan dadka reemiiga ee xoolo dhaqatada ah ee geela iyo looda iyo ariga dhaqaalaysta dadkaasaan rabnaa in aan dacwada gaarsiin hadduu alla idmo waa hagaag markan waxaan siinayaa wakiilka sudaanka beesha abasguul ee ka mid ah beelaha jidwaaq absame nabdoon shucayb soo dhowow waxaad wakiil ka tahay suldaanka beesha abasguul halkan maxaa ka dhacay kulamada halkan ka dhacay iyo xamlada uu ku dhawaaqay maktabka dacwada ee mujaahidiinta waa maxaan u aragnaa arrin aan u baahneen oo aan sugaynay aana ka sugaynay xarakata shabaab mujaahidiin beesha iyo muxuu ahaa deegaanka absamaba baahi waxaa ka jirtaa baahi diimeed marka waktiga ay ku aadanheedna way keeneen insha allah marka aad iyo aadan usoo dhaweynayna insha allah waxaan ugu baaqayaa inay ka wada faa'iidaystaan xildhibaana ka tirsan baarlamaanka dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa lagu toogtay gudaha dalka maraykanka faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkii nuur cali warsame abushiiba wararka ka imaanaya gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa sheegaya in laba dhacdo oo kala goonigooni ah lagu weeraray xildhibaano ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi halise hormen oo horey u ahayd afhayeenka baarlamanka gobolka haddana ahayd xildhibaanad iyo ninkeeda ayaa lagu toogtay gurigooda iyadoona labadooduba ay dhinteen durbadiiba sidoo kale senator john hofman iyo xaaskiisa ayaa isna lagu weeraray meel kale oo ka tirsan gobolka minnesota waxaana la soo wariyey in labadooda ay dhaawacmeen iyadoo la dhigay cisbitalka sida ay sheegtay warbaahinta dhakhaatiirta gobolka minnesota waxay sheegeen in xaaladooda ay weli halis tahay senator john hofman iyo xaaskiisa booliiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu xirnaa dhar booliis oo been abuur ah wuxuuna watay gaari u eg kuwa booliiska gaariga ninka falkan geystay watay ayaa laga helay liis magacyo ah oo ay ku qoran yihiin siyaasiyiin kale oo la tuhunsan yahay inuu damacsanaa inuu khaarijiyo dowladda kaafirada maraykanka ayaa weerarkan ku sheegtay fal siyaasadeed oo argagixisa waxayna sheegtay inay socdaan baaritaano ku aadan weeraradan jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba ciidanka xisbadula saamiga ee bokool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmada rabdhuure tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan howlgal ballaaran oo ay sameeyeen ciidamada al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dowriyo iyo qaar ka mida raashin iyo bagaashyo dhacay kuwaasoo ay ka soo ururiyeen gudaha iyo daafaha degmada rabdhuure goob fagaaro ah oo ku taalla degmada rabdhuure ayaa allaa fadligii lagu gubay waxyaabihii dhacay iyo qaar ka mida waxyaabihii maanka dowriye ee howlgalka ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan xisbada rabdhuure ay ku soo qabteen goobtii lagu gubay ee waxyaabahan dhacay waxaa ka hadlay qaar ka mida waxgaradka iyo ganacsada degmada rabdhuure malaaq madkeer garaar oo ka mid a waxgaradka degmada rabdhuure ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay isagoona bacdallaahi u mahad celiyey ciidamada al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee degmada rabdhuure ee howlgalkan sameeyey hatamay kor surugnaa nanaaga raashin nooc kasta le waliba dhiyaanta yalka gubaha ayaa kor surugna xisbagii iyo maamulkii arrintaas ma aragna ankahay ummati ha ku aruuriyey waxyaabooyinka dhiiha ku aruuriyay inta hadhaki iina mahadnagaan walbadan hadha waayan haddii una edna odayaalkii dhagankii deegaanka haddii una edna oo hata gaar ahaan bakoola roogne degmadii rabdhuura roogni haddii una edna eed iyo eeda waliba waa handha waayan eed iyo eedanka farahasagna raashinka dhiyey in ma aragne waxyaabooyinka deegaanka lahageliyo haayo oo ma aragne maalin kasta xisbigii la wareegado ahaayo dheed yo fiiriyo ahaayo dhabka umato insheenayan walibu aha kula dagaalamo ahaay iina walibu aha angmahadnagaana mid ka mid a ganacsatada oo isagana fagaaraha ka hadlay ayaa tilmaamay in howlgalkan uu ahaa mid lagu guulaystay isagoona ganacsatada ugu baaqay inay iska ilaaliyaan waxyaabaha dhacay ee ay dalka soo gelinayaan gaar ahaan degmada rabdhuure
may naftata iyona dadka kaleeba may unkudigey ama kulidardaaramey ini waxyaalaan hata geegka in muuqdoan hata hortay kumaad naanaga leho maybuah oo daawadi hoolalka duraay leho shaambada leho sokorta leho adduun dhan leho dhiye inta hortayn kumaada hangata ini hoola dhanis khosaarin naftata iyona dad kaleeba saaseen dardaarame maybuah geegka maybuah aragahay tanata walaansi oo hay gubeeliley anta tubuñin maybuah deegankii rabuur ilaahay ka mahadsan hatana mayle kala dardaarmaana dadka oo howlan teegan oo hisbad eh ini may leeraha isgeey hamiin tukaabada la wareegid ini walaan si unu aruuriyan may buaha wal kheer ama eh may buaha walaan sharu markan insha allahu meelaha kagabagabaaye ciidamada al amru bilmacruufi wannahyi canilmunkar ee guud ahaan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday howlgallo ballaaran oo ay ku baadigoobayaan waxyaabaha dhacay si dadka muslimiinta looga ilaaliyo waxyaabaha dhacay maadaama ay ciidamadan qaabilsan yihiin amniga guud ee wilaayada islaamiga ee bakool si gaara caafimaadka ummadda muslimiinta ee ku nool wilaayada ee hoos harsanaya raayada towxiidka jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan bulshada ku kala dhaqan deegaanada show iyo alshil ee wilayaadka islaamiga hiiraan iyo galgaduud ayaa goobo fagaaryaalaha ku daawaday filimka ay baahisay muasasada alkataib ee lagu soo bandhigay dagaalkii aadan yabaal tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed
halkani waa deegaanka ceershiil oo hoostaga magaalada ceerbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud halkaasoo fagaara ku yaalla ay bulshada muslimiinta ah ay ku dhaqanaya ku daawadeen filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataayab garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ahaa ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe muuqaalkan oo ciwaankiisu ahaa in tansurullaaha yansurkuma ayaa ahaa mid ay daawashadiisa xiise gooni ah u qabeen bulshada ceershiila kaasoo noqday mid shaafiyey quluubta muslimiinta ah daawashada muuqaalka kadib bulshada deegaanka ceershiil oo idaacadda islaamiga andersula hadlay ayaa sheegay waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen filimka iyo inay ku laaqoobsadeen dabka cadowga gaareeye bismillahi raxmaan raxiim annagoo ku dhaqan dadweynaha ceershiil ku dhaqan diyaarnahay waxaan daawanay filin ama aflaan jihaadi ah oo aad iyo aad u xiiso badan kuwaas oo aad iyo aad noo soo jiitay sida gaalada looga takhallusay mujaahidiintu ay u baagsanayaan iyo jabka gaalada iyo cadowga soo gaaray ayaan daawannay waxyaabihii noogu xiisaha badnay waxaa ka mid ah ayagoo firxanayo ayaan u jeednayoo sidii ari waargalay camal sii dudahayo qaarkoodna uu dhex kusii kufkufayo oo waxaa weeyaan xabaddu ay dhex kusii haleelayso saraakiishoodooda ku hor ordayso waxyaaba aad u xiiso badan ayaan aragnay oo aad noo soo moraalkeenna iyo eh, soo jiitay ayaan aragnay qalbigeennan uu ku qawowsaday oo waxaa weeye muslimiinta quluubtooda shaafiyey waxaan u mahad celinaynaa aan u ducaynaynaa mujaahidiintii ilaahay fadligiis gacmahooda ku soo hooyay guushaas allah ayaan ku mahadsan oo iskale guushaas laakiin sababta mujaahidiintii keentay ayaan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala alla ka sugow Een, aad iyo aad ayuuna u xiiso badnay waana codsanaynaa in mar walbana loo soo celceliyo insha allah waxaan nahay dadka ee ku sugan deegaanka alshiil caawa waxaan fiirsanay aflaam jihaadi ah oo aad u qurux badan oo aad u wanaagsan waxaa ka mid ahaa filimkii lagu soo bandhigay ee, dagaalkii cuslaa ee xaqa iyo baadilka ku dhex maray degmada aadan yabaal kaas oo aad iyo aad u cadara mujaahidiinta ugu dhigeen gaalada filimka horta wuxuu ahay filimka aada yabaal ee murtadiinta lagu xasuuqay waxa ugu yaabka badanoo aragna waxay ahayn liila calaawiyaal oo ciidan ku qaxayan oo kumanaan ciidan ah oo qaxootiya oo yaaban iyadoo waxawaaye kala cararayaan iyadoo waxawaaye ee madaxdoodii faanayso ciidamadaas marka faanka bese yaqaanaan waxaana la yidhaahdaa ee waxawaaye filimkaas intansurullahi yansurkum waa magaciisa ciidankaas waxaan leeyahay horta ilaahi subxaana watacaala ha u toobad keenaan wacdar ay la yaabeen waa arkeen filan aan fiirsanay aad iyo aad u sharaf badan aan fiirsanay insha allah waxaa waaye cadow ilaahay cararaho jabaho waxaa waaye ciyaal yaryarisoo maasha allah ilaahay kaashahay ay eryahayaan fiirsanay tiro badnidooda ay waxu tari weysay iska sii wada cararayaan waxaa waaye gurguurtii beenta usoo sheegana waxaa waaye hortiisa ay ku burbureen aan fiirsanay mujaahiinta waxaan ugu ugu duceeyaynaa guul guul iyo wanaag iyo sharaf ilaahay subxaana watacaala guul ha siiyo kii shiidana jannaatulfardowsa allaha geeyo kii waxaa waaye em, joogana waxaa waaye gumadahooda allaha sugo waxaa waaye ilaahay subxaana watacaala kor ha ka dhigo kor ha ka dhigo alxamdulilah waxaan leeyahay caawa meeshaan waxaan ka fiirsanay filin aad u qiimo badan nimankii aad u dhagarta badnaa oo filonimadooda lasoo bandhigay ilaahay waa ku mahadsan alxamdulilah mujaahidiinta waxaan leeyahay xoog iyo quwad allah u siyaadiyo muslimiinta allah guuleeya meel walba ay joogaan guusha iyo allah noo siyaadiyo wax walbana ilaahay baa ku mahadsan waxaan caawa fiirsanana ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan maxamed aflaan jihaadiya marka maasha allah mujaahidiinta oo si fiican gaalada oo suuqaan daawanay een, dagaalkii aadan iyo baal hadda alxamdulilah ilaahay ku mahadsan waxaa igu xiiso badnaay maxaabiista oo gacnaha madaxa saaranayo oo dharkan saaranahay dhahayo oo waxyaabahan loo baahnayn sheegayo waxaasaa igu xiiso badnaay mujaahidiinta waxaan ugu duceynaya ilaahay subxaana watacaala inuu nasri dheeraada siiyo dhanka kale fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka show ee galbeedka wilaayadii hiiraan ayaa bulshada ku dhaqan deegaankaas ku daawadeen filimkii hadiyadda ciidda ee mu'asasada alkataiba kaasi oo lagu soo bandhigay weerarkii barakaysanaa ee degmada aadan iyo baal ee wilaayada shabeellaha dhexe bulshada ku dhaqan deegaanka show oo la hadlay idaacadda islaamiga andalusa ayaa xuseen filimka ay ku indhaqowsadeen kuna farxeen xasuuqa murtadiinta loogu geystay weerarkii mujaahidiinta ay ku furteen degmada aadan iyo baal alxamdu lilah ilaahi subxana watacaala ku mahadsan waa arkaysaan in qaqaloc loo baktiyo oo la laalaaban yahay oo laisku kakaduutay diintii fa ina allahu maciishatan dank ilaahi subxana watacaala wuxuu noo sheegay hadday nool yihiin xataa nolol arriri ku nool yihiin had- ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo sheegay haddana laba ee loo dhintay labo calaamaatu suu iyo calaamaatu lxusna nimanka waxay ku dhinteen calaamaatu su waa arkaysaan af- afgembiya loo yaal qaqaloc calo kakaduut arag waa arki doontaa ciyaar isku laalaaban aad arki doontaa awad waxaan ku sugannahay ee, ta'da ama bartamaha shaw caano ayaan ku sugannahay halkan waxaan ku daawanaynaa ee, wax quluubtayna aad u shaafiyey ee, kala duwan ay u weyn tahay degmadii aadayabaal shabeellaha dhaxa markii hore hambali ku bilaabatay laakiin hadda ay ka shallaynayaan halkaasaan ku sugannahay waxyaabaha igu yaa badnaay oon daawaday waxaa ka mid ahay murtadiinta madaxdoodii oo been u sheegaayo oo madaxa u salaaxaayo haddana iigiyo mataqaannaa ee, aad u niyijibsan waxay uu yaa badnaayey askartii askartii saraakiisheedii beenta u sheegtay haddana dhambaha ugu dhacday igoo dhaawaca waxaan la yaa badnaay askariisii dhacaayo gacanta taaganayo sargaalkiisii asagoo ka sarreeye oo ka cararayo ayaa uu yaa badnaaday magaalada show filan ayaan ku daawanay aad iyo aad u xiiso badan filimkii aadan yabaal jab aad iyo aad u weyn oo gaalada ku gaaray iyo guul aad iyo aad u weyn muslimiintii mujaahidiinta soo hoyatay iyo farxad maasha allah iyo in magaalada lala wareegay ugu dambeyn muaasasadii dhammaan waxaan leehay ilaahay ilaahay khayra siiyo ilaahay guuleeya meel bay joogaan mujaahidiinta meel filan lagu daawanayo jooga deegaanka shaw waayo shawcaan shawcaan waxaa ku fiirsaday maanta filan oo aadan yawaal waxaa igu yaab badnaa murtadiinta oo ordaysa oo badan oo laba wiil ay ersanaysa iyo gaalada been ay sheegaysa mujaahidiinta waxay u duceynaa jannatul firdows inuu ilaahay ka waraabay isdaarkii mu'asasada alkataayib ee ku soo bandhigtay dagaalkii aadan yabaal ayaa hadalhayn badan ka dheliyey baraha bulshada iyadoona filimku uu bannaanka keenay jabka iyo taageerada cadowga allah jazaaka allaahu khayran walaalka marwaan guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkiisu waxnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliyey waan uga mahadcelinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumaasantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala hadinka ajarsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak